wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ka daafuray mashruuca wacyigelinta sare u qaadista waxsoo saarka nafaqada iyo cunista khudaarta kala duwan waxaa ka qaybgalay wasiiro xildhibaano beeraley iyo xubno ka socday ururada bulshada rayidka kismaayo gudoomiyaha guddiga beeraha iyo kalluumeysiga jubbaland xildhibaan hire ismaaciil maxamed ayaa ka waramaya ahamiyadda mashruucan waxa muhiimka ah ee la rabo qofku inuu ku xisaabtaa waxay tahay qofku marka u horeeya waxa weye inuu horta qof ahaantiisa aamino inuu wax la soo bixi karo waxa weye inuu dhulkan leeyahay isagu marka labaad inuu dhulkiisa aamino inuu waxa weye dhulkiisu dhul khayraad yahay wax kala soo bixi karo inuu aamino intaa marka la helo qofku waxa weye waxbuu la soo bixi karaa waxa weye hal warna wuu samayn karaa tan waa wacyigelin waxa weye waxaa lagu dhiirigelinaya inaad dhulkaa wax kala soo baxdo waaye haddii waxa weye marka adigu aada garan weyday laakiin waxa weye hay-ado caalamiya ay yimaadeen ku yidhahdeen war wax la soo bax haddana inaad ka sii faaidaysataa la rabaa waxa weyaan aadan beer darayn waxa weye fursadda lagu siiyey ee aad ka faa'iidaysato waxa weye dhowr gooboodba hadda waxa weye la sheegay oo waxa weye wacyigelintu waxa weye ka soconayso dhowrkaa goobood waxaan ku tala bixinayaa inay ka faa'iidaystaan wacyigelinta wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland geele maxamed aadan ayaa beeraleyda ugu baaqay inay ka baxaan ku tiirsanaanta hay-adaha oo ay la yimaadaan tacab
war inaan baryaytanno inaan xoogsannaa ka qiimo badan ilaahay saasuu raalli ka yihi dhulka aan hadda maanta diyaarinay ee aan iskaashitooyinkaan u qeybinay guddoomiyaashu waa fadhiyaan waa xogogaal biyo yari hana qabato boonona waana dhibaataysi boono wala bartira aabe maanta boonaa jirta male dad istanbul aabe boonaa jirta male dad qaamqaama aabe male hebley waxaan rajaynayaa dowlad ahaan wasaarad ahaan waxaa naga go-an oo noo qorshaysan inaan shacabka ku wacyigelinno inay diin leeyihiin oy muslim yihiin oo dad sharaf lahaan jiray ee soomaali la yidhahdo inay yihiin inaan ku wacyogelinno inay dhul leeyihiin inay webiye leeyihiin dowladdu ay garab u tahay dowladdu inay dadkeeda jahaysa ay diyaar u tahay dadka inaan intaa u sheegnaan rabno waxay imkaaniyaad oy dadkaa wax ku qabsan lahaayeen ee dowladda tabarteeda ama wasaaradda taagteeda ama saaxiibada baartaneerka laga heli karo inaan dadka ku kordhinana waan rabno